Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baya waliba laa ka dhawaayay Ustaad Cumar Maxamed Guure iyo Ustaad Xasan Macalin Mukhtaar hanas oo tababar qabada doona ku dhawaada laba boqol macalin oo walkadhi kaasa madaarista magaalada Baydhabo. Tababarkan oo lan qabaday macalimiinta ayaa waliba uu ka saabsan yahay sida anka fudud ee ardada lambaro lahaye akhriska iyo qoraalka Qur'aanka Kariimka. tababarkaya waliba uusa dareer doona ilaayo maalinta jimaada ustaad cumar maxamed guure iyo ustaad xasan macalin mukhtaara oo ee macalimiinta tababarka biyaaya yaa waliba dhawaasha kureed iyo kuwarbiyeena tababarka iyo muhiimadda usileeya
maanta waxaynu ku sugannahay baydhabo jamaay sababaha aan u nimidna ay tahay soo shacab iftaax uga hadlay in dowro aan ka bixino mucalimiinta halkaa ku sugan sida ugu sahlan ee ardayda ay ku farbari lahaayeen mucalimiinta dowrada qaadanayanan waxaan leenahay mucalimiinta masaafada dheer waxay u soo jareen sababtu waxay tahay kalaamka rabbi subxaana wa tacaala weynayntiisa iyo ardada sida lagu barayo farbarkan uu yahay beyska ama aasaaska hoose ee ardayga ardaygu hadduu alqira'a walkitaaba ay ka halaawdo xaggiisa kale ka toosi maayo soomaali waxay dhahdaa qur-aan alifka ka halaaba albaqara kama tooso marka farbarku waa beyska qur-aanka ardayga in la baro qur-aankuu jeclaanayaa qur-aankuu baranayaa xifdiga ayaa u fududaanaya mucalimiintan waxaan leeyahay iyaguna ha ka faa'iidaystaano dowladaasi sheekh cabdifataax iyo mu'asasa daaha alkhayriya oo mar waliba khayrka iyo wanaagga u taagan iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa wixii iyo hoosha aad samayseen ajri xasanaad allah idinka siiyo shay weliba wuxuu wax ku leeyahay ahamiyad ku le wuxuu xiriir la leeyahay farbarkan ardayda la bara wuxuu xiriir la leeyahay kalaamu rabbi alcaalamiin subxaana wa tacaala marka ahamiyada gaar ah ayuu wataa iyagana culimmadan waxaa leenahay sheekh cabdifataax iyo tiimkiisaba ajri iyo xasanaad allah idinka siiyo hooshaana waad bilowdeen awalna waad wadeen horeyna inaad usii wadaan aadana ka daalina ilaa ila almowt inaad sii wadaana taana waa idinkula dardaarmaynaa mucalimiintan waxaa leenaha dowladaasi ka faa'iidaysi wacan hada wabilahi towfiiq waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wassalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu intaas ku bacda walaalayaal ahdaafta iyo ulijeedka dowladan lanqabada harmay waa saddex arrimood bas ee waaye taasaa ka koobafada insha allah hadafka koowaad waa nashru dacwati ila allahi jala wacala dacwadii ini la faafiyo weliba laka faafiya dariiq oo ashal ku ah dariiqiyadii hore dadka yani dacwada laka deersii jiray markii horeba dariiq ashala dadka laka bara jiray laakiin wacyigiyaa isbedelay maadaama dadka isbedeleen macallimiintan inay isbedelaan alfadee dacwada haddamay marahay tahay hilla ul iyo maaragneeda iyo garaac iyo cadaadis liska deersiya u dhaaftay hadda haddamay marahay tahay adoo madagan silaaxas adoo jeclay siyaas adoo nanac siyaas adoo shukulaato siyaas ini walla baro qur-aankna xifdiy ahdaaftan ka horayta oo yacni dowladan anu kulanna taas waaya inii dacwadii dadka la deersiya dariiqa anka fudud oo weliba anka jeelan badanyiin ardayda qodobka lamaad oo ahdaafta dowladan anu kulanna may kumid tahay walaalayaal inii macluumaad macallimiinta dhatiyo isdhadhaafsadaan oo maaragtay khibraad iyo macallimiin badan baa jira oo maaragneeda runtii dacwadan muddo fara badan ka jaray inii markuu macluumaadkii lasdhaafsadaan waldheeraad amasiin wadna laakiin alcilmu bayna talaamiid walaa markii meelilnaiska kooyo la niqaasha maylu ku yaabee fikir lankoo kala ka jaray oo lanko walaalshaeena ku maqnaa inay ku faa'iidaysada kuba'dan meelo welaha kubaha aragdeen caalamkum hadda maanta markii laley dadka khubarada iyo meeliniska kooyan gaalada walaasaha saaren macnaasha maylaya dad oo khibrad badan iyo wakhti badan maaragna tadriiskii ama barnaamijkaas ka dhah jaray yo intii iniskooyaan iyo afkaaraad soo la aruuriye la jamciye baryeyna maylilaya dad khubaro ayaa arrintaas ku hadaleen marka macallimiinta reer baydhabo haddii maanta maang maleeyay lama boqoloo qofood meelan iska kooyaan khibradooyinshoona iska daraan kuba'dana la qoro dadka laka dhah nashriy baydhabo dhan insha allahu tacaala may rajaynay niya deerta